shirka horudhaca ah ee hannaanka wada shaqaynta tiirarka qorshaha isbeddelka qaran oo socon doona soddon iyo kowda agoosto ilaa saddexda seteembar labada kun labaatan iyo shan ayaa maanta si rasmi ah uga furmay magaalada muqdisho waxaana maalinta koowaad diiradda lagu saaray tiirka dowlad wanaagga iyadoo lagu falaqeeyey horumarka laga gaaray yoolalka muhiimka ah ee qorshaha isbeddelka qaran labada kun labaatan iyo shan shirkan waxaa soo qabaqaabisay waaxda isku duwidda deeqaha ee wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha waxaana ka qeyb galay xubno ka mid ah hay-adaha qaramada midoobay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda iyo madax kale agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xasan shire oo dahafuray shirkan ayaa ka warbixiyey ajendaha shirkan iyo waxyaabaha looga hadli doono bilarkan quseeya ajendaha maanta aan leenahay waa laba ajendo oo miday tahay in pillar working groupka aan qabanayno haddii aan liidmo bishan soo socota sideed tobankeeda inaan ajendihii sadgarayno oo ajandi aan isku waafaqsannahay dowladda xaggeeda aan isla helno si wax inooga soo baxaan kulanka xiga oo aan qabanayno weyn in badan waxaan ka hadalnaa ajendayaasha aan la tegayno shirarkahi inaynan si fiican loo turxaan bixin kulankan hordhaca wuxuu fursad noo siinayaa inaan turxaan bixinno ajenda xoogan meesha la tagno annagina aan ku midaysannahay ajendahan meesha la tegayno wasaaradaha cadaaladda iyo dastuurka wasaaradda arrimaha gudaha federaaleynta iyo dib heshiisiinta oo iyagona qayb ka ah in ay macnaha hawsha in badan wax ka qabtaan waxaan kaloo iyadan aada u bogaadinaya inay maanta qayb naga leeyihiin halkan civil society bulshada rayidka ah waxaa kaloo aada iyadan muhiim ah in private sectorka ganacsatadeennii dad matalayay inaga nala joogaan waxaad ka warhaysaan in qorshaha isbeddelka qaran ee aan diyaarinay sanadkan march toddobiyo tobankeedii in uu saldhig u yahay ama dhinaca kordhinta dhaqaalaha uu gondhig u yahay taa aawadeed aad bay muutaa mar walbaahi in aan si dhow ula shaqayno ganacsatadeenna waxaan filayaa in chamber of commerce ay dadka joogaan o ay matalayaan halkan maanta shirkan si ay qayb uga noqdaan doodaha maanta socda tan xigta oo aan rabna ajendaha aan ka leenahay shirka kan maanta wuxuu yahay in iyadana heshiiska un-ka aan la yeelanayo frameworkad oo ay ku shaqeeyaan shantii sanaba maxaa yeeley un-ka mar walba waa in ay iyaguna waafaqaan ama ay wadada aan marayna nala maraan dowladda qorshaheeda yay mar walba ku shaqeeyaan haddii markay taa tahay dowladda ay ku shaqaynayaan qorshaheeda yaa waxaa muhiim ah innagana marka inaan kala xisaabtanno qaabkii ay hay-adahan yuinka ay dhan ay ula falgeli lahaayeen hay-adaheenna waxaad ka warhaysaan hadda in la lagu guda jiro mar gabagabo noo marayso kala guurka un-ka iyo dowladda soomaaliya hadda micnaha ay usoo guurayso shaqadii dowladda soomaaliya waxaa wax lagu farxaa ah in maalin dhaweyto wasaaradda qoyska iyo xuquuqlisaanku ay la wareegtay shaqadii ay haysay un-ka dhinacay lagu soo wareejiyey oo aan isleeyahay shaqooyinka bilarada dambe ku imaan doonaan ama ayaga ka sheegi doonaan shirkan ayaa muhiim u ah xoojinta wada shaqaynta dowladda bulshada rayidka ganacsatada iyo bahwadaagta caalamiga ah si loo xoojiyo himilooyinka horumarineed ee dalka